bismillahi raxmaan iraxiim waad salaaman tahay walaal maxamed runtii waa arrin wanaagsan oo kusoo biirtay xaaladda soomaaliya in maaragtay dalka loo aqoonsado in maaragtay loo ogolaado in laga qaado waxa loo yaqaano arms embargo oo dowladda soomaaliyeed loo ogolaado inay noqoto dowlad xaq u leh awoodna u leh inay hesho hub ay ku difaacdo dalkeeda ciidamadeedana ay maaragtay ay ay siisato taasoo keeni karto dowladdu inay ka kaaftoonto kaalmooyinka ciidamada ay ka hesho maaragtay dowladaha dariska waan gartay haddaad eegtid awoodda dowladda soomaaliya ciidanka iyo disibliinkiisa ma isleedahay way leedahay awood ay ku hanan karayso hubkaas gacanteeda soo gelaya maxamedow dowladd waxay dowlad ku tahay in ay dalkeeda difaacan karto oo ay leedahay ciidamo oo maaragtay hub haysta oo maaragtay ilaalin kara xuduudadeed xuduudadeeda iyo iyo shacabkeeda ilaalin kara marka runtii waa muhiim haddii soomaaliya la rabo inay noqoto dowlad sovereign ah oo ismaamusha oo madax bannaan in ay jirto ciidamo tababaran oo soomaaliyeed oo hub ku filan haysto marka dabcan xaalado ad adag ayay soomaaliya soo martay hase ahaatee waxay u baahan tahay in dowladda hadda ay dardar geliso in abaabulka ciidamada aada loo xoojiyo islamarkaana la keeno in international community-ga uu helo kalsooni in hubkaas loo ogolayo soomaaliya lagu kalsoonaado inuu gacanta dowladda ku jiro islamarkaana sanad kadib markii baaritaan lagu sameeyo ay keeni karto in soomaaliya markaa loo furo si baaxad leh in hubka waaweyn sida maaragtay diyaaradaha sida dabaabadaha sida maaragtay maraakiibta oo ciidamadu ay isticmaalaan loogu furo soomaaliya iyadoo dowlad kaamil ah waxay keenaysaa maaragtay in kalsoonidaas la helo waan gartay haddaynu ka hadalno ciidanka dhexdiisa waxaanu inta badan maqalnaa ciidan ka ka wada tirsan dowladda ku-meel gaadhka ah ayaa israsaaseeyey meelo badan bayna ka dhacday ma aha muqdisho keliya laakiin meelo ka baxsan oo gobollada dalka kamid a cabsidu intay leegtay
runtii xaaladdu hadda way ka fiican tahay berigii hore ciidamadu waxay ka mid yihiin shacabka soomaaliyeed oo dareenka dalka ka jiro ayay iyagana la socdaan oo haddii hogaanka sare ee dalka iyo madaxda dalka iyo nidaamka dawladdu uu hagaagsan yahay mashaarkoodana la bixiyo oo maaragtay ay leeyihiin nidaam ay ku kalsoonaadaan ciidamadu maaragtay discipline bay yeelanayaan oo kala dambeyn iyo iyo wada shaqeyn bay yeelanayaan haddii isqabqabsi uu ka jiro dowladda kore oo rajadu aysan qurxanayn waxaad arkaysaa maaragtay disciplineka inuu xumaado marka waxaan isleeyahay dowladdan maanta soomaaliya ka talisa oo runtii ka heshay kalsooni aad u badan gudaha iyo dibaddaba in ay soo celisay kalsoonidii ciidamada ayna keeni doonto ciidamadu inay dareemaan si ay u hantiyaan maqaamkooda ahaa dadkii ilaalin jiray sharafta iyo haybadda ummadda soomaaliyeed inay la soo noqdaan kalsoonidaas oo ay hubkan cusub oo loo ogolaaday uu noqdo mid gacanta dowladda aanu ka bixin islamarkaana keeni kara soomaaliya inay maaragtay noqoto dowlad hanata ilaalinta xeebaheeda xuduudadeeda iyo iyo shucuubteeda waan gartay ugu dambayntii adigu waxaad ka mid ahayd dowladihii mid ka mid a dowladihii ku-meel gaadhka ahaa ee soomaaliya soo maray baahida waad garan karaysa intay laakeed sannad kadib markaad eegto dagaalka ay kula jirto kooxaha mucaaradka waa dowladda soomaaliya xaggee bay gaadhi karaysaa baad isleedahay waxaan rajaynayaa in maaragtay dadaalka lasoo qabtay runtii dadaalkan wuxuu ahaa dadaal ay dowladihii ku meelgaarka ahaa ilaa iyo dowladdan cusub ay soo wada qabteen iyo walaalaheena amisom waxaana rajaynaya insha allah muddo sanad gudaheeda in arrimahan ay soo dhamaadaan oo ay soomaaliya ay noqoto waddan nabad maaragtay ay ka jirto ay oo leh hogaan mideeya ummadda soomaaliyeed dabcan khilaafaadku way iska jiri doonaan laakiin waxaa loo baahan yahay in maaragtay cadowgan shabaab ee dalka maaragtay aad yani u dhibaateeyey uu mar naga baxo ummadda soomaaliyeed ay u hesho in maaragtay ay ka fikirto maslaxadeeda iyo masiirkeeda marka waxaan aada ugu rajaweynahay sanad kadib in waktigu uu kasii ficnaan doono hadda